يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم موضوعنا العاوة وموضوع دينة إسلامك مواضيعنا هو وين موضوع أسوح إلى هذا تقوى الله إلهي تقوى ديسه أما وحا لقو مقعبا مخافة الله ilaahay ka cabsashadii ama waxaa lagu magacaabaa khashyat ullah khashya iyo makhaafa iyo taqwa iyo way soo wada macno dhow yihin waxa weeyaan sida ilaahay looga cabsanayo weeyaan rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ra'su lamri makhaafat ullah shayga dhan madaxiisa diinta dhan madaxeeda waa makhaafada ilaahay makaafatullah maxaa yeele qofka hadduusan taqwo ku sifoobin wuxuu ku sifoobayaa didkeed oo ah taqwo la'aan taqwo la'aanna ama waa shirki ama waa cisyaan labadaasay mid lugta kula gelinaysaa hameen dhoweed mar baynu xoogow ka taabannay laakiin dalabada barkood ayaa igu soo celiyo waxaa la yidhi bal aayaadka taqwada ka sheekaynaya qur-aanka waxaan rabi lahayd in intii laga badbadiyo haddee taqwada aayaadka ka sheekaynaya ama amarkeeda sheegaya wax la dhammayn kara maaha laakiin waxaynu isku dayeynaa bal aayadaha taqwada ama faraya ama qofka taqwada ku sifoobay jasihiisa ama abaalmarintiisa ilaahay uu u yaboohay aayadaha sheegaya iyo wixii axaadiisahoo gadaal ka raaci doona ayaan rabnaa inaynu mawduuca caawa ka dhigan maxaa yeelay mar haddii arrimuhu dardaaran ay gaaraan ilaahay taqwadiisaa laysu dardaarmaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa khudbad dheer aqriyey cirbaad bin saariix radia allahu tacaala canhu wuxuu inoo sheegay inuu nebigu uu khudbad dheer aqriyey wacdi dheer wacdigaasoo wuxuu yidhi quluubtayadii ay cabsatay indhahanagiina ay ilmo daadiyeen markaasaa niri buu yidhi yaa rasuula allah kaannahaa mawcidatu muwadicin fa awsina waxaad moodaa khudbadaadu inay tahay ninna saagoontinaya khudbadiisoo kale inay tahay baad moodaaye fa awsina noo dardaaray muxuu markaa rasuulku ka bilaabay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uusiikum bitaqwa allah buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uusiikum bitaqwa allah waasamci waaaca ilaa aakhiri alxadiid marka markay rasuulka ka dalbeen inuu u dardaarmo wuxuu rasuulku ka bilaabay uusiikum bitaqwa allah bitaqwa allah sidaa darteed qoladii meel intay uun ku kulanto inay kala tagaan ama kala guuraan ama kala safraan laga yaabo inay markaas ay meeshii timaado waa inaynu rasuulka jidkiisii qaadno calayhi salaatu wasalaam oo isu dardaaranno ilaahay taqwadiisa siduu saxaabada rasuulku ugu dardaarmay calayhi salaatu wasalaam haddaynu aayaadkii aynu wax ka bilowno inagoon dhammayn karayn kalena beri karaynin aynu baldhowrka oo aayadood ka soo qaadanno ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah wa kunuu maca asaadiqiin yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay rasuulka dadka rumeeyeeno oo iimaanka ku sifoobeeno ittaquu allah ilaahay ka yaaba taqwada xaddeeda waxaa la yidhaahdaa imtisaalu maa amaraka allahu bih waijtinaabu maa nahaaka allahu canhu waa taqwada xaddeed wixii ilaahay ku faray inaad yeesho wixii ilaahay kaa reebayna aad ka reebtoonaato yaa taqwada xaddeeda la yidhaaha marka waynu qaybin doonaa taqwadu macnaa waxay u kala bixi doontaa waxyaalo laakiin ittaqullaha haddii lagu yidhaaho waa wuxuu ilaahay ku amrayna raac wuxuu ilaahay kaa reebayna ka reebtoono wuxuu ilaahay ku amray maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah wixii waajiba iyo wixii sunna labadaba ma'muur baad ku tahay waajibkana dee waaba kugu waajibo haddaad ka tagto waa dembaabaysaa sunnahana inaad raacdo sunnay kuu tahay haddii aad ka tagto inkastoodan dambaabayn fadli badan baad ku leedahay waa awaamirta labadaasay u qaybsantaa nawaahiduna labay u qaybsantaayo xaraamta iyo karaahiyaday u qaybsantaa waxa lagaa nahiyey xaraam oo dhan waa lagaa nahiyey haddaad farahaaga saartana dee dembi weyn baaba ku fuulaya karaahadana waa lagaa nahiyeeyo haddii aad samay haddii aad karaahada samayso karaahatu taxriim iyo karaahatu tansiih miday noqotaba wax ilaahay uu nahiyey qof samaynaya ayaad noqonaysaa oo nahyigaa wuxuu u kala baxaa nahyu taxriim iyo nahyu nahyu tansiih labadaasuu u kala baxaa amarkuna wuxuu u kala baxaa amrun bilwujuub wa amrun binnadbi marka awaamir iyo nawaahi kaawey waxaa shaneeyoo soo raaco mukallafka acmaashiisa ka mid a mubaaxa shayga la yidhaaho ama shayga jaa'iska la yidhaaho oo aan waajibna kugu ahayn oo awaamirtii amarka lagugu siiyana aan ahayn nahyigiina aan ahayn yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah ilaahay ka yaaba wuxuu idin faray yeela wuxuu idinka reebayna ka reebtoonaada wa kunuu maca asaadiqiin kuwa runta sheegaya macooda noqda dadka qaarna run buu sheegayaa qaarna been buu sheegayaaye idinku kuwa runta sheegaya macooda ahaada buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala sidqigu dee waa shay weyn oo diinta islaamka meel weyn kaga jira oo rususha sifaadkooduu ka mid yahay sidqi kadib ayaa ka mustaxiila innagana sidqigu waa inoo waajib kadibkuna waa inaga xaraam sida ambiyada uu uga ahaa xaraam oo kaleeto ama mustaxiil ittaqu llaha ayuu ilaahay ka bilaabay sidqigiina waa ku xejiyey maxaa yeelay iimaankaaga haddaadan ku run sheegayn acmaashaada haddaadan ku run sheegaynin dee waxba anfici mayso waxaa la rabaa acmaashaada iyo iimaankaaga waa kulli inay sidqi inay ku dhisan yihiin baa la doonayaa ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay qur-aankiisa kariimka yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahyo rasuulka dadka rumeeyeeno naadada loogu naadinayo quruxdeeda fiiri wanaaggeeda fiiri qiimaha ay ku joogto fiiri yaa ayuha aladiina aamanuu cali iyo cumar iyo midna looguma yeedhini iimaanka sifadiisaa loogu yaah waa shay laysugu dhawaaqo shayga ugu sharaf badan wey waa inaad labada dhegood taagtid markii yaa ayuha aladiina aamanuu aad maqashid maxaa yeeley wax weyn baa soo socdee inaad dhegaysatid wey ittaqu llaha buu ilaahay ku xijiyey ilaahay ka yaaba macnaha awaamirtiisa qaata nawaahidiisana ka joogsada walaa tamuutunna ha dhimannina ilaa wa antum muslimuun idinka oo hoggaansamay oo muslima mooyaane si kale ha ku dhimannina buu ilaahay leeyay ittaqu llaha xaqa tuqaatih macnaha ilaahay noloshii cabsidiisa xaqeeda ilaahay ka cabsadaan walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun amar iyo nahyi iska dambeeyo kii horena laba amar buu ahaayo ittaqu llaha wa kunuu maca asaadiqiin laba amar bay ahayn haddana amar ittaqu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun oo nahyiyo gadaal kaga dhacday marka amarkii iyo nahyigii sidii weeyaan ta'kiid bay isu yihiin laba shay oo dib isu ah haddii laysku cadfo ta'kiid bay isu noqonayaan sidii laba amar oo kaley noqonaya haddee waxaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi maxaa weeyaan yaa ilaahay xaqiisa seebaya waxaa la yidhi allaa yutaaca walaa yucsaa an yutaaca walaa yucsaa in ilaahay la adeeco oon la caasin wa an yudkara falaa yunsaa waa in ilaahay la xusuusto oon la iloobin wa an yudkara ilaahay in la xuso oo falaa yunsaa aan la hilmaamin w in la adeeco oon ilaahay la caasin wey iyo wixii ka mid ah oo raacaya markaa de waxaa la yidhi yaa rasuulallahi taas yaa awood u yeelan kara daa'iman inaan ilaahay xusayno onan iloobin iyo inaynu ilaahay daa'iman aynu cisyaan aynaan samaynin yaa heli kara waxay noqotay wax bani aadamkaba daaqadiisa ka koreeya markaasaa waxaa ilaahay soo dejiyey fattaquu llaaha ma stadactum fattaquu llaaha ilaahay ka cabsada ma stadactum intaad karaysaan macnaa istidaacadiinnu intay leeg tahay ilaahay ka cabsada aayaddani aayaddaas bayna sakhday maxaa yeelay xaqa tuqaatihi wax la imaan karaaba ma jiraan laakiin ma statactu markii la yidhi inta awooddiinnu ay la-eg tahay haddee ilaahay nafta awooddeeda waa lagu kelifaa laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa laakiin wixii wuscigeeda oy heli karto waa laga doonayaa marka istidaacadii waxay ku joogsatay markaas taqwadii ilaahay istidaacadeenay ku joogsatay aayad kale aayaddaas hadda ilaahay uu sii dhammaynayo wuxuu ku yidhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun de waxaa la yidhi ma anagaa mawdka anagu xukunna gooru noo imaanaya ma ogin macnaa islaam ahaada weeye goor mawdku idiin imaanaya ma ogidine islaam iska ahaada oo kollay wuu soo socdaaye islaamnimadaa ha idinku yimaad marka waa inaadan islaamka dhinacna uga leexleexan mawdku kollay isagaa kuu imaanaya haddaad sifatul islaam ku sugan tahay adoo muslimaad marka dhimanaysaa aayadda kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah waquluu qawla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayغfir lakum dunuubakum wman yuطic illaha warasuulahu faqad faaza fawزan cadiima yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahya rasuulka dadka rumeeyeeno waa raggii adogeyd baa loo dhawaaqayaa la jeclaaye sharafta lahaa ee ilaahay qiimaha ugu joogay ayaa lala khidaabayaa rag iyo dumar way isku jiraan inkastoo wowgaan iyo alladiina iyo ragga loo isticmaalo haddana dumarkiina kama maqlo waa u ku jiraan waa dadka mu'miniinta ah oo dhan wa ittaquu llaha ilaahay ka yaaba waquuluu dhaha qawlan sadiidan qawl sawaaba ilaahda qawl sawaabahoo dee ilaahay raadli ka yahay shareecada islaamku raadi ka tahay rasuulku raadi ka yahay shaygaas ilaaha macnaa qowl aan sadiid ahayn aan sawaab ahayn waa qowl baatila inuu yahay kaa lama oggola inaynu nidhaahneen markaad ku dhawaaqaysaan qowl sadiida sawaaba xaqa waafaqsan ku qowla yuslix lakum acmaalakum ilaahay haddii aad saa yeeshaan acmaashiinna ayuu hagaajinaya wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinnu ilaahay idiin dhaafayaa macnaa markii aad taqwana ku sifowdaan qowl sawaabana aad ku dhawaaqdaan labadaasuu ilaahay idin siinayaa yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum labadaasuu ilaahay isugu kindarayaa acmaashiinuu ilaahay hagaajiyo oo maqbuulo noqota daacadaad la timaadaan iyo dembigood la timaadaan oo laydinka masaxo labadaasuu ilaahay abaal idinka dhigaya waman yutic illaha warasuulah ilaah iyo rasuulkiisa qofka adeecana faqad faaza kaasi waa liibaanay buuhi ilaahay fawzan liibaan cadiiman oo weyn oo qof liibaanay sidiisoo kale u liibaanay uusan jirin ayuu liibaanay buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala ittaquu llaha waquuluu qawlan sadiidan ayuu ilaahay ina amray laba amar oo iska daba dhacday weeye ittaquu llaha waa amar waquuluu qawlan sadiidanna amar labaad weeye ilaahay wuxuu kaloo aayad qur'aana ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah waltandur nafsun maa qadamat liqad wاttaquu llaha in allaha khabiirun bima tacmaluun yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay rasuulka kuwa rumeeyeeno ittaquu llah ilaahay ka yaaba macnaa imtatiluu maa amarakum allahu bih wاjtanibuu maa nahaakum allahu canhu weeyaan ittaquu llah waltandur ha fiiliso nafsu nafs maa qadamat waxa ay hormarisay liqadin berri ayuu hormarisay naf waliba waxay berri hormarisay ha ku xisaabtanto dib ha u eegto hadday camal saalixa hormarisayna haddee kayd fiican baa u yaalle ha isu hambalyayso ha bishaaraysato naftaa hadday camal xun ay u hormarisay berri qiyaamana ha isdaba qabato hadday isdabaqabad leedahay ha ogaatay halaag inay ku sugan tahayoo ha ishaleesho gadaal haysugu noqoto wattaquu llah mar labaad buu ilaahay ta'kiid ugu celiyey wattaquu llaha ilaahay ka yaaba ina allaha khabiirun bimaa tacmaluun waxaad camal falaysaan ilaahay khabiir buu ku yahay caalimun bibaatinihi wa daahirihi macan baatinkiisa iyo daahirkiisaba waxaad camal falaysaan ilaahay labadaba wuu ogyahay khabiir iyo basiir ama khabiir iyo caliim khibradda ayaa sii xeeldheer khibradda waxaa la yidhaahdaa alcilmu bilbawaatin shayga baatinka ah la ogaado ayaa khibro la yidhaahdaa cilmigasa waxaa suu dhowda daahirka keliya inuu iska yahay markuu ilaahay ku leeyahay in allaha khabiirun bima tacmaluun waa ilaahay waxaad camal falaysaan daahir iyo baatinba waa u ogyahay siran wa calaaniyatan haddaad u camal fashaan buu ilaahay ogyahay waana idinku abaalmarinayaa waxaad camal falaysaa khayr iyo shar wuxuu yahay in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun waxaad camal falaysaan hadduu khayr yahay jazihiinnu waa khayr hadduu shar yahayna dee jazihiinnu wuxuu noqonayaa shar buu noqonayaa aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا إلهي رسولك ذاتك رميده إن تتقوا الله إلهي هذه أتكعب سطان يجعل لكم فرقانا كربحبوا إلهي لين يليه وحلا وحي إذن كإشكال قال دينك حقه baatilka xalaasha xaraamta intaba furqaan buu ilaahay idiin samaynaya taqwadaad samayseen sababteeda kala bax aadina shakiba idinku dhicin oo weligiina xaqa markaad aragtaanna aad ogolaataan baatilka markaad aragtaanna uu idin cadiyaa idina ku waswaso iyo shubho uusan idinku riyin ayuu ilaahay idiin kala saarayaa cabsida ilaahay haddaad la timaadaan wayukafir cankum sayi'aatikum dembiyaalkiinniina ilaahay wuu idin dhaafayaa markaad ilaahay ka cabsataan wayukafir cankum wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinnina ilaahay wuu idin dhaafayaa wallaahu dulfadli alcadiim ilaahay fadli cadiima ilaahu maaliga wey haddaad ilaahay ka cabsataan maxaad helaysaan buu yidhi ilaahay yajcal lakum furqaanan ko wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum dunuubakum intaas ayuu ilaahay idin siinayaa fadligiisuna ilaahay cadiim weeye aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah waaaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmatih wayajcal lakum nuuran tamshuuna bih wayakfir lakum wallahu gafuurun raxiim yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay rasuulka dadka rumeeyeenoo ittaquu llaha ilaahay ka cabsada wa aaminuu birasuulihi rasuulkiisana rumeeya ilaahay ka cabsada rasuulkiisa muxamadana salawaatu ullahi wasalaamu calayh asagana rumeeya maxaan helaynaa markaas haddaan ilaahayna ka cabsanno rasuulkiisana aan rumayno yu'tikum kiflayni min raxmatihi laba laab yuu ilaahay idin siinayaa oo min ilaahay naxariistiisa wayajcal lakum nuuran nuur buu ilaahay idiin samaynayaa tamshuuna bihi aad ku socotaan adduunka intaad joogtaan nuur xaqa iyo baatilka idiin kala saara oo aan shubho iyo bidco iyo dalaal midna idin taaban ee iftiina ood wax ku kala gartaan buu ilaahay idiin yeelaya aakhiro marka la tagana iyo qabrigana nuur buu ilaahay idiin yeelaya wayajcal lakum nuuran tamshuuna bih wayakfir lakum ilaahayna wuu idiin dembi dhaafayaa wixii aad xumaanayo aad samayseenna ilaahay wuu idiin dhaafayaa wallaahu gafuurun raxiim ilaahay waa ilaah nimanka mutaqiinta ah ee mu'miniinta ah dunuubtooda dhaafa raxiimun bihim ilaahay u naxariisanaya wey subxaanahu wa tacaala yajcal lakum yu'tikum kiflayni min raxmatih wayajcal lakum nuuran tamshuuna bih wayakfir lakum wallaahu gafuurun raxiim ilaahay dembigiinuu dhaafaya waana idin naxariisanayaa buu ilaahay leeya subxaana wa tacaala haddaba intaasood arkaysidoo aayada oo ilaahay uu iimaan inoogu naadinaya yaa ayuha aladiina aamanuuda uu ilaahay furayo dadka lala hadlayaa inaga wey innaga weeyaan ilaahay inaynu ka cabsanno buu ilaahay ina farayaa yaa ayuha aladiina aamanuu in badan iyo intaa intii ka badan markuu ilaahay sidaa inoo inoola hadlay ayuu haddana wuxuu nala hadlay yaa ayuha nnaasu ilaa naas baynu nahayoo inkastaynu mu'miniin nahay haddana bani aadan baynu nahay naasku waa innaga dadka lala hadlayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس ضروا وإنقروا ضد الدم غشوا إنقروا اتقوا ربكم ربك كيارا ربك إذن أبو خطي خالقيناها رازقيناها ilaahaas ka yaaba wakhshaw yowman maalinna ka cabsada maalintoo laa yajzii waalidun can waladihi shaya mid waalidoo wax dhalay kii uu dhalay uusan waxba ka deeqaynin walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shaya kii la dhalayee waladka ahaana waalidkii asaga dhalay uusan waxba ka deeqaynin maalintaasaa soo socotee ilaahayna ka cabsada maalintaasna ka cabsada maalinka yowmulqiyaame la yidhaaho labadii isdhashay waxba isku tari maysuu leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala yaa marka hore la hormariyey laa yajzii waalidun can waladihi baa leeyi ee marka hore waxaa ji- waxaa raxmad badan waalidka mar haddii ilmihiisa waxaa la yaala asagaa soo ordi og asagaa xoolihiisa siiyo gaajada ka biya qiyaamada waalidkaagii haddii wax kastoo cadaaba lagugu hayo waxba kuu tari ma waladkiina waalidkiisii sidaasoo kaleeto waxuu ku tarayaa ma jirto marka ilaahay ka cabsada buu yidhi ilaahay aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shayun cadiim yowma tarawnaha tadhalu kullu murdacatin cama ardacat watadacu kullu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaaraa wamaa hum bisukaaraa walaakina cadaaba allahi shadiid yaa ayuha annaas itaquu rabbakum rabbigeen ka yaaba buu leeyahay ilaahay dadow ilaahay ka yaaba ina zalzalata asaacati shayun cadiim saacadda qiyaame ruxitaankeeda ay dunida gilgilayso oy ummadda eh, nafta ka qaadaysaa shay-un cadiim shay weyn weeye buu yidhi ilaahay wax sahlan maaha ilaahayga cadiim ahaabaa odhanaya ina zalzalata saacati shay-un cadiim waa shay aan nafina xamili karin wey. yowma tarawnahaa maalin aad arki doontaan weeye qiyaamada tadhalu xaalay hilmaamayso kullu murdicatin camaa ardacat gabarh ilma nuujinayse ilmihii ay nuujinaysa ay iloobayso meelay ku dambeeyeen bawaruma hayso siday naaska ugu haysay qiyaamadu maalkay dhacdo ilmihii dee meelay jiraan bawar looma hayo wa tadacu kullu daati xamlin xamlaha naag dhan oo uur leh dhammaanteedna ay dhicinayso ilmaheeda ay tuurayso shiddada maalintaa joogta darteed watara naasa sukaara dadkiina aad arkayso aada malaynayso inay khamraysan yihiin oy sakhraanin yihiin oy sharaab cabbeen baad moodaysaa wamaa hum bisak- bisukaaraa kuwa laakiin khamraysane sakhraansan maahe walaakina cadaaba allaahi shadiid cadaabka ilaahay baa kululoo wax waalan ka dhigay mooyaane biyo ay cabbeen iyo khamri ay cabbeen ma aha waxay la waalan yihiinoo caqligii kaga maqan yaha cabsi awgeed wa yaa ayuha annaas ayuu ilaahay inoogu j- inoogu dhawaaqayaa taqwana waa layna farayaa taqwa ilaahay wuxuu kaloo yidhi subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum alladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minhaa zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الناس ددوا اتقوا ربكم ربكين كيارا الذي خلقكم من نفس واحده الهي نفك لي اذن قابور نبي ادم يا كل قال لينا كابور الهي اسكبق تغودي سنه الله اماره وخلق منها زوجها naftii ayada ahaydna aadam ahaydna zawjkeedii uga abuuray macnaa xaaskiisii uga abuuray sidaad ogtihiin xaawo waxaa laga abuuray cad yar oo ka mid ah jirka nebi nebi aadam ka mid a ayaa laga abuuray feedh yar baa laga abuura asaga uu lahaa wabasa minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa'a labadoodii aadam iyo zawjkiisii ilaaha ka fidiyey xaggooda rijaalan kasiiran rag badan iyo wa nisaa'an kasiiran naaga badan ilaaha ka fidiyey ee aadam iyo xaawo laba qof bay ahaayeen markii hore aadam baa keliga ahaa xaawa asaga laga abuuray labadooda keliyay ahaayeen labadoodiibaa rag tiro badan iyo- iyo dumar tiro badan ayuu ilaahay ka fidiyey buu leeyahy ilaaha marka sidaa yeelay ka cabsada markii hore naf keliya idinka abuuray markii xigtayna xaaskiisii ka abuuray isaga dabadeedna rag badan iyo dumar badan ka fidiyey ilaaha in laga cabsado xaq u leeyahay ka cabsada buu wattaqu llaha aladii tasa'aluuna bih haddana wattaqu llaha baa la soo celiyey oo ta'kiid ah alladii ilaahay su- ka cabsada tasa'aluuna bihi aad wax isku weydiisataan ilaaha aad isku waxdeen ilaahay baan kugu dhaasheen ilaahay dartii wax igu sii ilaahay wejigiisa aad isku su'aalataan ilaahaas ka cabsada buu uhi ilaah walalxaama hore riximkana ka cabsada maxaa yeelay qofka riximka inuu xariiriyaa waajib ku ah silatul arxaam iyaduna sidoo kale wey ina allaha kaana calaykum raqiiba ilaahay wuu idin ilaalinayaa korkiina muraaqabu ku hayaa waxalla wixii camal idinka soo fula oo ama weyn ama yar ama dembi ah ama xasanaada wuu ogyahay ilaahay subxaana wa tacaala adiguna isma ogin in muraaqabo korkaaga lagu samaynayo saa laguugu jeedo ma ogin ilaahay waa raqiib raqiib weeye addoomihiisa raqiib buu u yahay wax alla wixii ka soo fulahayo oo dhan ayuu ilaahay og waa aayadahaas markii aynu sheegno aynu ku darno bal aayadaha qofkii taqwada laasima muxuu ilaahay siinahaya qaarna waynu soo sheegnay bal qaar kalena aynu ku darno qofku hadduu taqwo ilaahay la yimaado muxuu ilaahay u ballan qaaday ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu cilmi siiyo cilmi jahligan inaan ka saaro hadduu taqwo leeyahay maxaa yeelay ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala wattaquu allaha wayucallimukum allah wallahu bikulli shayin caliim wattaquu allah wayucallimukum allah ilaahay ka cabsada ilaahay baa idin baraya markaad taqwo ku sifowdaan ilaahay jahli idinku dayn maye ilaahay cilmi buu idin bixinayaa min ladunhu buu cilmi idinka siinayaa maxaa yeelay hadduusan qofku taqwo lahayn dee cilmiga qalbigiisaba la gelin maayo imaamu shaaficiba ayaa wuxuu yidhi kitaabihii baan garan waayey imaamu shaaficiya wax garan waayey haddee xaggee laga arkay qof waliba waa isdhahaabaya sheekhaysii buu marka u sheegay wuxuu yidhi sheekhaygiiow dee markii aan wax bartaba fahmigaygii baan fiicnay markaasuu yidhi ilaahay taqwadiisa laazim macsidana ka dheerow ilaahay asagaa wax ku baraya marka markaasuu shicir tiriyey sheekh imaamu shaafici wuxuu yidhi shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdii faarshadanii ilaa tarki almacaasi waahbaranii biana alcilma nuurun wa nuuru llahi laa yuhdaa licaasin shakawtu ilaa wakiic sheekhaygii wakiic ahaa ayaan waxaan u sheegtay buu yidhi suu'a xifdii xifdigayga xumaantiisa inaanan waxba xafidi karin faarshadanii wuxuu igu- igu tilmaamay buu yidhi ilaa tarki almacaasi macaasida ka tegiteed wa akhbaranii wuxuu ii sheegay buu yidhi bianna alcilma nuur cilmiga qalbiga loo rabaahe waa nuur wa nuurullaahi laa yuhdaa licaasin ilaahay nuurkiisana qof caasi ah ilaahay gelin maayo mana ku hanuuninayo marka wattaqu llaha wayucallimukum allah marka la leeyahay waxaa looga jeedaa dee qofku hadduu ilaahay ka cabsado ilaahay wuu siinayaa cilmi buu ilaahay siinayaa taqwada markuu ilaahay uu laasimo waxaa ka mid ah kurbo kastooo haysa ilaahay wuu ka faydi meel kasta oo uusan wax ka malaysanayna ilaahay waxbuu ka siinayaa uusan malaysanayn ilaahay wuxuu yidhi waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yattaqi llaah qofkii ilaahay ka yaabo yajcal lahu makhraja meel walba makaanu bax buu ilaahay ku siiya min kulli dayqin farajan wa min kulli karbin makhrajan dhibaato kasta wa min kulli cusrin yusran meel kasta ilaahay wuxuu uga samaynayaa makhraj dhibaato walba meeluu uga baxo yuu ilaahay u samaynaya wayarzuqhu ilaahay wuxuu ku risqinayaa min xaysu laa yaxtasib meeluusan waxba ka malaysanayn ayuu ilaahay khayrka dhan uga keenayaa adow haddaad joogto moogta meelana waxbaad ka malaysan boqolkii laguu soo diri jiray hebel baa kuu soo diraya ee, dukaanka xoogaa baa kaaga soo baxaya meelo aad wax ka malaysanaysaa waa jiraan meelo aadan waxba ka malaysanayna waa jiraan marka meelo uusan wax ka malaysanaynba oo waxbaa kaaga imaanaya usan lahayn ayuu ilaahay ka soo risqinaya waxaa la wariyay aayaddaas sababu nusuulkoodu inay ahayd nin cawf binu maalig la odhan jiray ayaa wiilu lahaa uu dhalay baa niman gaalahay qafaasheen oo la tagay markaasuu rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi yaa rasuulallaahi wiilkaygii laygu arkay niman gaalaha iska wato dee waa dilayaan buu idhi markaasuu yidhi adiyo hooyadiisba ilaahay dembi dhaaf weydiiya istikfaar iyo iyo taqwada ilaahay laazima meeshii bay tageen oo ilaahay taqwadiisii iyo istikfaar bay laazimeen say u sii wadeen meel dhexe markay marayaan ayay seexseexdeen nimankii cadowga ahaayee wiilka wey ari fara badan oo afar kuna iyo markay seexdeen buu aayar iska soo kaxaystay gaaladu ay ahay isagoo laga sabarsan yahay buu afar kun oo ariga isagoo dareerinaya ayuu reerkii xagga ka soo gelay yajcal lahu makhrajan wiilkiisii ilaahay makhraj buu siiyey oo gaaladii dee ilaahay uu ka badbaadiyey afar kun oo ariga uusan malaysanayna xerada loogu soo shubo waxaa ka mid a aayaadka haddaad ilaahay taqwadiisa laasimtid wax alla wixii kugu culus oo dhan ilaahay wuu kuu fududaynaya waman yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra ayuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala waman yattaqi llaaha yajcal lahu min amrihi yusra fudayd buu qof walba qofkaa mutaqiga ah ilaahay uu amarkiisa uga dhigaya qofkii taqwo la yimaado waxaa ka mid a qofka mutaqiga ilaahay dembigiisa inuu dhaafayo horeyna waan usoo weyna ilaahay uu siinay siduu ilaahay u yidhi oo kale subxaanahu wa tacaala waman yattaqi llaaha yukafir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajra wayucdim lahu ajra qofka ilaahay ka cabsada yukafir canhu sayi'aatihi dembiyaalkiisii buu ilaahay ka dhaafi wayucdim lahu ajra ajri buu ilaahay u weynaynayaa subxaanahu wa tacaala waxaa ka mida qofka mutaqiga ah ee ilaahay taqwadiisa ku sifooba ilaahay baa maciisa ah subxaanahu wa tacaala ilaahay baa macaaga noqonaya mar haddaad mutaqi tahay oo taqwo ku sifoobaysa ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun ina allaha ilaahay maca aladiina ataqow kuwa ilaahay ka cabsaday buu macooda yahay ilaahay waladiina hum muxsinuun kuwa samafalaya ee ixsaanka samaynaya ayuu ilaahay la jira hadduu ilaahay macaaga yahay maxaa kaa maqan ilaahay micigaaga ayuu noqonayaa intaa taqwada aad ku sifaysan tahay ilaahay taqwadiisa waxaa kaloo ka mida aayaddaas oo kale ilaahay inuu macaaga yahay waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waclamuu ana allaha maca almuttaqiin si faa'iidadu kuugu dhammaystiranto aan aayadoo dhan kuu soo aqriyo فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين إلهي إنه تقوى مركز كسفوده إلهي أمع يا إلهي وإلهي فوق بشارين يا سبحانه وتعالى إلهي وحكو شيئا قفك عن إلهي كعبصا إنا وحبا لك أقبليني لكن قفك هدوم متقي ilaahay uu baryadiisa iyo camalkiisa iyo wax walba ilaahay uu aqbalay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin ilaahay in kale maahe kama waa ka aqbalaa min almuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsanayuu ilaahay wax ka aqbalaa qofkaan ilaahay ka baqaynin waxba laga aqbali maayo salaadiisa soomkiisa ducadiisa midna laga aqbali maayo waa qofku inuu mutaqi yahay markuu ilaahay qofkan wax ka aqbalaya inamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsanaya yuu ilaahay wax ka aqbalaa subxaanahu wa tacaala waxaad ogaanaysaa waxyaalaha khalqiga kale loo diido mutaqiinta ilaahay wuu u ogol yahay subxaanahu wa tacaala maxaa ka mid ah daraarta qiyaame marka la tago dadkii saaxiibka isu ahaay oo dhan cadaawad baa dhexdooda gasha wax saaxiib isu adharaar qiyaame ma jiro mutaqiinta ilaahay mooyaane laakiin mutaqiintu mar allaale markii qiyaamo la tago siday adduunka saaxiib u ahaayeen oy walaalo u ahaayeen ayay qiyaamana walaalo u ahaanaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin alakhillaa'u dadka saaxiibba yowga ah yowmaidin daraarta qiyaame bacduhum libacdin caduwun qaarba qaarka kalu xol u yahay kuwii ku saaxiibay dilka bikayri xaq ah kuwii ku saaxiibay xoolo dhaca kuwa ku saaxiibay khamri cabbe kuwa ku saaxiibay wixii xun oo dhan wixii ku saaxiibay berri cadow bay isu yihiin ila almuttaqiin kuwii ilaahay ka cabsaday mooyaane kuwaasi suxbadoodii iyo khulladoodii awal ay adduunka ku lahaayeen way ka sii fiicnaanayaan weliba haddii xoogaa xasada iyo xoogaa cadaawada maagay adduunka joogeen uu qalbigooda ku jiray ilaahay dhalaarta qiyaame wuu ka saarayaa ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين بوليلا ونزعنا ما في صدورهم وحي حبط كودا كسونا من كسبنا ومن غل حسد يحب آي قلبك لحظة لعسو جري وأنو كبحنا بوليلا إخوانا حاليه ولالو على سرور متقابلين صريرو إسسو قابلية أو فرحة يشيكا يجعلان أي كسوين بوليلا markaa saaxiib saaxiibnimadiisu waarayso qiyaamo marka la gaaro mutaqiinta ilaahay baa ka jira subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu kaloo leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaanu siinaynaa daarta aakhirada waxaanu siinaynaa dadka aan doonaynin adduunka inay ku kor noqdaan iyo inay fasaadiyaan midna aan rabin baanu siinaynaa buuhi ilaahay tilka addaaru alaakhiratu najcaluhaa liladiina للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة دارتي آخرة والتعصير دارتي آخرة والتعصير نجعلها وحنية لنا وصينينا للذين لا يريدون علوا في الأرض الرضا إن كركو الغضان يكثر إياه ويسمد التقان ذاتك أندوني ولا فسادا فساد ذاتك تحديثانا أندوني yaanu daarta aakhiro siinaynaa waalcaaqibatu cidhibta lama hadin doonana lilmuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsanaya lee buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala waalcaaqibatu lilmuttaqiin arrin weyn wey waalcaaqibatu lilmuttaqiin waa arrin weyn waxaa ka mid a taqwada qofka laasimo waxa uu ilaahay siinayo subxaanahu wa tacaala daraarta qiyaami marka jidka siraad la marayo jahannamo korkeeda la marayo dadka mutaqiinta ahi way ka gudbayaan laakiin dadka aan mutaqiinta ahayn halkaasay ku harayaan naarta dhexdeeday ku harayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina attaqow wanadaru aldaalimiina fiiha jusiya wa in minkum idinka mid ma aha qofna ilaa waariduhaa naarta waa arooraya maxaa yeele jidka siraad ayaa naarta dusheeda fuura sida buundo ahaan buu u fuuraa marka qof waliba gaal iyo muslim iyo kulli way fuulayaan oo naartaa korkeeda way gelayaan kaana calaa rabbika xatman maqdiyan ilaahay baa go'aamiyey inaad kulligiin aad naarta gashaan oo jidka ka koreeya aad wada fuushaan sow lama wada gelin uma nunaji aladiina attaqow kuwa ilaahay ka cabsadaan korinaynaa buu ilaahay waanu ka korinaynaa naarta iyo kulaylkeedaba waanu ka korinaynaa wanadaru aalimiina fiiha jusiya aalimiintiina waxaan kaga tegaynaa fiihaa naarta dhexdeeda jusiyan ayagoo carcaruman naarta dhexdeeda yaan kaga tegaynaa buuli ilaahay subxaana wa tacaala marka maalinkaas nimaan taqwo ilaahay ku sifoobin naarta korkeeda ma laga gudbinaayo uma nunaji aladiina attaqow kuwa ilaahay ka cabsaday yaan korinaynaa buuli ilaahay kuwii kalena waa aalimiine waan kaga tegaynaa naarta dhexdeeda ayagoo arcaruman meeshaas oo meel uga baxaan aan helaynin yaan uga tegaynaa budi ilaahi subxaanahu wa tacaala fariid marka taqwadu waa arrimaha noocaasahoo ilaahay aayadaha qur-aankaahu ku sheegay wax tirtigooda la koobi kara maa daraarta qiyaame wattaquu yowman laa tarjicuuna fiihi ila allahi uma tuwafaa kullu nafs maalinkaas ka yaaba ilaahay xaggiisa aad u soo noqonaysaan wattaquu yowman laa tajzii nafsun can nafsin shay-a walaa tuqbalu minha shafaaca walaa yu'khadu minha cadlu walaa hum yunsaruun macnaa taqwadu intuu ilaahay kugu farayo wax aad koobi karaysa maaha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kuu sheegayaa rususha ilaahay mid waliba markuu ummaddiisa u yimaado taqwadaasunbuu fari jiri matalan suuratu shucaraa bal hadda soo qaado qisooyin badan waatay sheegaysaa bal nebi nuux ka soo bilow id qaala lahum akhuuhum nuuxun alaa tattaquun alaa tattaquun innii lakum rasuulun amiin fattaquu llaha waadiicuun waa nebi nuux wey alaa tattaquuna wa ilaahay maa ka cabsataa waa mid ilaahay ka cabsada wey innii lakum nadiirun mubiin anigu mid idiin digayo oo cad baan idiin ah ee fattaquu llaha ilaahay ka yaaba wa adiicuunii anigana i adeeca buu leeyahay nebi nuux nebi huud baa ku soo xiga qisada markaad fiiliso id qaala lahum akhuuhum huudun alaa tattaquun innii lakum rasuulun amiin fattaquu llaha wa adiicuun waa intii nebi nuux yidhi ayuu asaguna ayuu qoomkiisii odhanaya nebi saalix baa ku soo xiga id qaala lahum akhuuhum saalixun alaa tattaquun innii lakum rasuulun amiin fattaquu llaha waadiicuun fattaquu llaha ilaahay ka yaaba waadiicuunii aniga rasuulkaana i adeeca oo waxaan i leeyahay iga yeelo nebi luud baa ku soo xigay qisada suuratu shucaraa id qaala lahum akhuuhum luutun alaa tattaquun innii lakum rasuulun amiin fattaquu llaha waadiicuun nebi shucayb baa ku soo xigoo ugu dambeeya qisaskaas suuratu shucaraa ilaahay uu ku sheegayay id qaala lahum shucaybun alaa tattaquun innii lakum rasuulun amiin fattaquu llaha waadiicuun wattaquu aladii khalaqakum waljibillata alawaliin nebi shucayb baa ku daray wattaquu aladii ilaahay ka yaaba khalaqakum idinka idin abuuray waljibillata alawaliin qoomamkii horreeyeyna ummadihii ka horaan abuuray marka fattaquu llaha waadiicuuni iyo wattaquu aladii khalaqakum waljibillata alawaliin labadaba waa ta'kiid bay isu yihiin sidaasoo kale nebi huud ta'kiid buu u sameeyey fattaquu llaha waadiicuuni muxuu ku darayoo dambe wattaquu aladii amadakum bimaa taclamuun wattaquu aladii amadakum bimaa taclamuun amadakum biancaamin wa baniin ilaahay waxaad ogtihiin idinku nicmeeyey ilaahaad ka yaaba buu ilaah marka rususha markaad fiiriso rasuul waliba ummaddiisa taqwadaas unbuu laasiminahayey haddee taqwadaas haddayan jirinna waxa ma jiraan qofku muslimba maa taqwadu marka culimmadu way qaybiyeen taqwada waxay u qaybiyeen taqwa alcaam iyo taqwa alkhaas iyo taqwa alkhaasi alkhaas taqwa alcaam waxa weeyaan ittiqaa'u shirk maca allah ilaahay kol haddaadan u shariig yeelin kollay taqwo waaqta dembi walba sameeyo mar haddaad gaalnimo uun iska ilaalisay haddee waa murtaqiba maxaa yeelay gaalnimadii weynay oo halaagga ahay yaad iska dhawrtay wixii kalaba aad waxwaxaysiya taqwa alcaam baa layidhaha ninka murtaqiba waa lagu tilmaami karaa maxaa yeelay gaalnimadiibuu qofkaasi ka baqay oo iska ilaali taqwa alcaam waxaa la yidhaahdaa sida aynu sheegnay imtisaalu alawaamir waijtinaabu nawaahi wixii ilaahay ku faray ood yeesho wixii ilaahay kaa reebay ood ka reebtoonaato dacwa dacwa alkhaas baa la yidhaha waxaa la yidhaha taqwa alkhaas waa dadka mu'miniinta ah ee fiican taqwadooda taqwa khaasi alkhaas taqwo la yidhaahdaa jirta dadka wanaagsan ee suufiyaalka suufiyaalka ee qalbigoodu hanuunay ee ilaahay waxaan ahayn ba aan qalbigooda ka eegaynin oona dunyada wax ku falaynin oo xataa cibaadadooda ay waxba ku falaynin ilaahay dartii waana cibaadaysanaya oon janno rabin oon cadaab rabin markay ilaahay caabudayaan ilaahay ha ku janneeya uma cadaabaan uma uma uma uma cibaadaystaan cadaab aad kaga magangeshinna uma uma cibaadaystaan waxay ku leeyihiin jannadiyo iyo cadaabkooda hayrullaahi soo maaha waaba hayrullaahi bay leeyihiin an cibaadadayda ilaahay waxaan ahayn baa ugu niyaysan ilaahay baa ifaray inaan tukado dartiisaan u tukanaya jannana kuma rabo cadaabna uga carari ma raggaas khaasul khaasaa la yidhaahdaa taqwadooda ayaga waxaa la yidhahdaa ittiqaa'u maa siwa allah ilaahay wixii ka soo haray oo dhan bayba dembi u yaqaan maba rabaa ilaahay waxaan ka soo harayba ma raba mid ayaa ka mid a ayaa shicir tiriyo wuxuu yidhi walow khatarat lii fii siwaaka iraadatun calaa khaatirii yowman xakamtu biriddatii buu ilaahayow haddii mar qalbigayga wax kale oo khaatiri igu soo dhibci lahaa oon adiga ahayn inaan gaaloobay baa waan xukumi lahaa buur adiga qofaan waxaan ahaynba hadduu qalbigayga ku soo dhici lahaa taasna waxaa la yidhaha taqwa khaasi lkhaas sidaa darteed saddexdaan haddee mutaqiin ha yihiin ma isku midba maha isku mid ma taqwadu maraatib bay leedahay sheekh maraatib bay leedahay qof baa gaalnimadii iska ilaalinaya laakiin cisyaankii kale lugaha kula jira mutaqi waa yahay laakiin hadeed ma aha taqwadii la rabay ninkani lama imaan ilaahay awaamirtiisii ma usan raacin nawaahidiisiina ma usan ma usan ka joogin nin kaale ilaahay waxaan ahaynba qalbigayga hadduu ku soo dhaco inaan gaaloobayayba ila ahaan lahayd miyaa adigu la mid noqon kartaa adigoo waxaa doonto iska samaynayo been sheegayo dadka xamanayo salaadu marmarkaa tegayso soomku marmarkaa uxaynayo isku ma isgaari kartaa taqwadu inayan isku mid ahaynna waxaa lagu gartay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina akramakum cinda allahi atqaakum ina akramakum kan idinku karaamo badan cinda allaahi ilaahay agtiisa atqaakum kan idinku cabsi badan wey marka in la kala cabsi badan yahay atqaakum baa ku tusinaysa afcal tafdiil weeyaan mutaqi iyo iyo atqaa waa xadiidkuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana acrifukum billaah wa atqaakum lah ana acrifukum billaah anigaa ilaahay idinku aqoono wa atqaakum lah ilaahay anigaa idinkugu cabsi badan buu qofba qofkuu ka cabsi badan yahay ilaahay waa uga dhow yahay subxaanahu wa tacaala waana uga karaamo badan yahay ilaahay agtiisa ina akramakum cinda allaahi atqaakum haddii adiga taqwadaadu hal kiilo ay tahay asii toban kiilo nin taqwadiisu ay tahay ayuu uu kuu yimaado mutaqi iyo mutaqi waa tihi laakiin dhexdiina kelima geela ku xaroonay ma gaari karaysid weligaa ma gaari sidaa darteed ilaahay markuu awliyada ilaahay tilmaamayay wuxuu yidhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayh walaa hum yaxzanuun waa kuwee baa layidhi kuwa aan cabsi iyo tiiraanyo midna lahayn aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa ilaahay rumeeyey wa kaanuu ahaadeen yattaquuna kuwa ilaahay ka cabsada kuwa intay aayadda arkeen yidhi anigu baa awliyadaan ahay soo anigu waa mutaqi maah ma waan gaal ahay soo muslim maahe awliyada la tilmaamahayaaba waa aniga dadkao dhanna adigu soo mutaqi adigu soo ma tukadee taqwa war inkaale kugu dhacday taqwadi isku nooc maahe ninkaaga fiidkii intuu seexdo ama salaadii si dhibla kusoo haleelaya ama aan kusoo haleelayn iyo niman weligiiba seexanayna intaa ilaahay caabudaya taqwadiinu isku mid maa awliyada lagu sheegina waa dad khaasa oo ilaahay uu leeyahay haddaba waxaan nidhi qofkaan gaal ahayn dee waa mutadha waa layska odhan karaa laakiin ma gaari karo labada qaybood oo kale oo aynu taqwada u samaynay ma soo gaari karo marka weli qofkii doonaya ilaahay inuu noqdo waa inuu taqwo ku sifo aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kuwa ilaahay ka cabsaday weeye awliyada ilaahay oo khoof iyo xusni midna weligood ka baqaynin wa kaanuu ahaayeen yattaquuna kuwii ilaahay ka cabsadana ahaayeen taqwo ku sifoodeen haddaba shaygaas weyn oo ilaahay qur-aankiisa anugu inta aayad ku soo aroortay taqwada ilaahay anigu halkan kama sheegi karo walaa nusna ma ka sheegi karee laakiin dalabada barkeeda waxay yidhaahdeen hamayn dhaweyd maraan yidhi aayado badan baa taqwada ku soo arooray yay yidhaahdeen sheekhow bal xoogow aayado ah oo taqwada sheegaya sheekh waxaaba kugu filan adoo misxafka ka aqriya dee suurad aan shan iyo lix iyo toddoba ku jirinba maba helaysid haddaad doonaysa inaad isku gurto intaasoo dhan haddaad musxaf lama hor yaalle inta bal soo gurto markaas bal taqwada aayadaheedoo dhan isku soo hagaaji anna bal waa isku dayayaa wixii hadda ka dambeeya maxaa yeelay waa mawduuc qayimahoo kariimahoo ay fiican tahayba in maaragtay lagu baraarujiyo muslimiinta taqwada dadka diinta ku intifaacaya waa taqwada dadka ku sifoobay ilaahay wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين قرآنك هنون buu muttaqiinta u yahay buu leeyahay ilaahay qofaan muttaqi ahayn qur-aanku hanuun ma ah sida ilaahay uu kuu sheegay dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsanaya ayuu hanuun u yahay cid walba uma ah marka shaygaa taqwada ee qiimahaas diinta islaamka ugu fadhida ee rasuul waliba ummaddiisa u sheegahayey mar allaale markuu u yimaado in dadkiisu ku sifoobo uu farayey rasuulkuna uu farayay calayhi salaatu wassalaam waa sifadaas sifada ugu sarraysa oo la doonayaa in la qaato sifadaasu ilaahay taqwadiisa qofka ku sifooba adduun iyo aakhiraba dadkaasi liibaan wey adduunkana dee faa'iidooyinka aan soo maraynay buu helayaa taysiiru umuur iyo icdaamu lajri iyo takfiiru sayi'aad iyo wixaynu soo maraynay buu helayaa aakhirana haddee taqwada meesha la doonayaa naarta markaad ka badbaado uma nunaji aladiina taqow wanadaru daalimiin markaan lahayn haddaad naarta ka badbaado meelaan jannadii ahayn ma joogtid jannadii baad yaad ku jirtaa jannadii baad ku jirtaa haddaynu axaadiista xaggooda u leexanno rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ittaqi llaha xaysumaa kunt waatbici asayi'ata alxasanata tamxuhaa wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan ittaqi llaha xaysumaa kunt meel alla meeshaa tahayba ilaahay ka cabso ittaqi allah ilaahay ka cabso xaysumaa kunta meeshaa tahayba haddaad keligaa tahay ilaahay ka cabso haddaad jamc weyn ku dhex jirto ilaahay ka cabso haddaad jiran tahay ilaahay ka cabso haddaad caafimaad qabta ilaahay ka cabso haddaad dherigsan tahay ilaahay ka cabso haddaad baahan tahay ilaahay ka cabso xaalad alla xaaladaad ku sugan tahay iyo meel alla meeshaad ku sugan tahay ilaahay taqwadiisa laazim buu nabigu yidhi calayhi salaam ittaqi illaaha xaysumaa kunta وأتبع الحسنة السيئة تمحوها وأتبع السيئة الحسنة تمحوها حمان هدي كان عضنا وناج راعب تمحوها ويترعسها لو حويا دبي ما ما أنت كان عي هذا توبتين راعي صوت هذا راعي صوت حسنات دبي وبابايا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات yudhibna sayi'aat xumaanyaalka way tiraysaa marka markii dambi kaa dhaco toobad la imow markaad toobaddaas keento ayuu ilaahay kaa aqbalayaa xumaantiina ilaahay wuu kaa tirayaa khayr buu ilaahay kuugu bedelayaa subxaanahu wa tacaala wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadkana waxaad kula macmishaa dabiicad wanaagsan iyo macaamil wanaagsan oo qof muslimihi leeyahay marka saddexdan jumlo oo xadiidku leeyahay mid waxa weeyaan ilaahay iyo adiga wuxuu u dhexeeya waa taqwadaas xidhiirhka idiin dhexeeyo wey midna haddii shaydaan ku simbiriirxiyo oo xidhiirhka ilaahay iyo adiga kala gooyo oo dembi adiga uu qoorta kuu geliyo wixii aad ku daaweyn lahayd weeyo xasanaadka raaci buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dembiga hadduu kaa dhaco xasanaad raaci midda kalena markaad ilaahay xaqiisa gudatid dee khalqiga aad ku dhex jirteen mu'miniinta ah ee walaalahaayana wax wanaagsan kula macaamilo marka xadiidku inkastuu lafdigiisu yar yahay macnihiisu xadiis dheer wey wuxuu kulmeeyey xuquuqullaahi calayka wa xuquuqunnaasi calayk xuquuqda ilaahay kugu leeyahay iyo xuquuqda bani aadamku kugu leeyahay ay intii oo dhan waa lagu kamilay way kuu idin wuxuu kaloo yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa rasuulku intuu meeshaas laabtiisa ama xabadkiisa intuu ishaaray gacantiisa ku ishaaray wanaagsan ayuu yidhi taqwada ilaahay oo insaanku ilaahay kaga cabsanaya waa halkan wida halkan maaha carab maaha gacanta maaha isha waxa weeyaan qalbiga ayaa sultaankii ah xubnaha dhan xukumayay haddii taqwadu ay qalbiga ku degto maxalkeedu waa halkaas jawaarixda inteeda kalena cabsidu waa qabanaysaa laakiin haddii taqwadu qalbiga ka maqan tahay ee carabka janqadaaga uun la leeyahay oon kalxamahaagaan iimaanka iyo taqwaduba ay- ayan gaadsiisnayn waxuu ilaahay ka aqbalayaa ma jirto subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay iimaanka maxalkiisu waa qalbiga taqwada ii- maxalkeedu waa qalbiga asraarta oo dhan iyo macaarifta meesha ay ku deganayaan waa qalbiga haddaan wuxuu qalbiga jirin shaqshaqatu lisaan baa la yidhaahdaa waa carab uun la- noqnoqonayoon ilaahay waxba ka aqbalayn sida uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay dad qur'aankii aqrinaya oo sidaad u aqrinaysaan si ka fiican u aqrinaya oo salaaddii tukanaya oo sidaad u tukanaysaan ka badan u tukanaya oo soomaya oo sidaad u soomaysaan si ka fiican u soomaya laakiin iimaankoodu uusan meeshaa dhuuntaa dhaafayn buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam meeshaa dhuuntaa uusan iimaankoodu dhaafaynin oo diinta uga baxa sida gamuunka qaansada uu uga baxoo kale gamuun qaansa ka booday inuu ku soo noqdo rajo loogama qabo nimankaasna in iimaan ku soo noqdo ay ku soo noqdaan rajo loogama qabo weligoodba ha akhriyeen qur-aan weligoodba ha qurxiyeen dirada salaada iyo rukuucda iyo sujuudda ha dheereeyeen hadday rabaan qalbigu mar haddaan taqwadu ku jirin ee caqiidadu faasido tahay ama iimaanku uusan ku jirin qalbiga intaas ilaahay wax kaba ka aqbali maayo jawaarixda ka imanaya marka taqwada aynu ka hadlayno ha u malaynina afka ha u malaynina adimada attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka tasawufka aad ilaahay uu u- wadadeeda u furay waxa ay la dirirayaan waxa weeyaan inay qalbigooda sifeeyaan wey carabka dan kama leh weligiiba yuu wax aqrin hadduu rabo gacmaha dan kama leh lugaha dan kama leh ayagu qalbigay ka dan leeyihiin dadka ahlu tasawufka lagu leeyahy waxay ka bi'inayaan cudurrada qalbiga gala ee taqwada anfinahaya yay la dirirayaan sida kibirka sida cujbiga sida xasadka sida khilliga sida waxyaalahaas oo dhan oo xumaan caqiida xumida caqiida aan saxiixa ahayn aad aaminsan tahay waxaas oo dhan baa qalbiga fasaadinaya marka dadkan ahlu tasawuf loo bixiyey ee qalbigooda inay sifeeyaan shaqadoodaba ka dhigtay ayagu guraadkoodu qalbiga weeye wax kale maaha fariid dadkaas waxay ku camal falayaan xadiidkaa hadda aynu sheegnay attaqwa haahuna marka qalbiga waa inay xoog saaraan si uu nadiif ku noqdo markaas acmaasha kalena waa nadiif bay noqonaysaa waxay kaloo ku camal falayaan xadiidka odhanaya nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu inoo sheegay muxuu odhanayaa alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب بوري النبي عليه الصلاة والسلام qofka jirkiisa waxaa ku sugan buu idhi xubin hadday hagaagto jasadka intiisa kalena hagaagayo hadday xubintaasi fasaado xumaatana jasadka intiisa kaleba uu xumaanayo maxaa weeyaan alaa wahiya alqalbu waa qalbiguu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka haddaan carabkayga hagaajiyo oo lugahayga hagaajiyo oo aanan qalbigaygii hagaajin maxaa ka asaxay waxba kama asaxin marka nimanka ahlu tasawufka hadda dadka qaarkii afka ku taagtaagayo ay leeyihiin waxba ma aha waa nimanka qalbigaa keliya inay hagaagsadaan raba acmaasha inteeda kale way u hagaagaysaa marka way u hagaagaysaa dadkaasi dadka ugu caqli fiican weeye dadka maxaa yeelay shareecadii daahirkeediina waa haystaan tasawufkii qalbiga ay kaga shaqaynayeen oy ilaahay ku ogolaysiinayeen oo xumaanta iyo radaa'isha iyo dunuubta ay qalbiga kaga dahirahayeenna shaqadoodii bayba ka dhigteenba markaasaa ilaahay wuxuu siiyey waaridaad mukaashafaad buu ilaahay siiyey midkan murmahaya oo leh maxay yihin ahlu tasawufku waxayan arkayn buu arkaya maxaa yeelay qalbigii baa nuuray kana qalbigiisaa mugdiya waxba ma oga mara wuxuusan qofkani ogayn haddaad u sheegta kaa rumaysan ma maxaa yeele asaga weligii qalbi uma iftiimin waaridaad ma helin mukaashafaad ma helin samada lama tusin kacbada asagoo u taanga jooga kacbada lama tusin laakiin dad loo yeelay baa jira waa inuu marka inkiraa ilaa wax kama yaqaaneen aniguba ma arkee see dadku u arkaya haddee waxaadan ahayn buu dadku yahay ma ma wuxuu s- adigu matiisa wuxuu yahay asaga marka taqwada aynu caawo dhan ka hadlaynay oo aynu ku sifoobayno meel kale ha ka raadinayna qalbigiina sifeeya caqiido saxiixaa horta aas aas uga dhiga ilaahay meel buu fadhiyaa iyo ilaahay gacmo dheerdheer buu leeyahay ilaahay maaragtay een, eh, jaranjar uu ku soo degaa hamayn barkii iyo waxaa caqiidadeeda hadday tahay taqwo qalbigaagu weliga arki maayo horta caqiido saxiixa la imow dabadeedna acmaasha kale ee kibirka iyo xasadka iyo xa- xaqdiga iyo cujbiga iyo ay ka mid yihiin ee acmaasha fasaadinaya ayagana kala diri qalbigaagu markuu nadiif noqdo acmaashaada iyo jawaarixaaduba nadiif bay noqonaysaa taqwada aynu ka hadlayno markaasay ku hirgelaysaa wuxuu yidhi imaamka nagi busaydi radia allahu tacaala canhu waidaa xallat ilhidaayatu qalban nashidat fi lcibaadati alacdaa'u waidaa xallat ilhidaayatu qalban hadday hidaayadu qalbi ku degto buu yidhi nashidat fi lcibaadati alacdaa'u xubnuhu way ku farxaan cibaadada maxaa yeele qalbigaa xukuma matoorkii wareejinaya xubnaha asaga wey mar hadduu hanuuno inta kalena waa hanuunaysaa ilaahay wuxuu qur-aanku yidhi subxaanahu wa tacaala wa aiicu allaha wa aiicu rasuula ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قفكي إلهي الرماية إلهي قلبك سوى هنونينية مرة دي قلبك هنون انت كلا لما شاكينا موتيدا يهدي قلبه يعني قلبك سوى قفك هنونه انت سكلنا هنونت nimankii reer bani israa'iilna waxaa la yidhi falamaa azaa- falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahu nimankii markay halaabeen ay shareecadii khilaafeen buu azaaqa allaahu quluubahum ilaahay quluubtoodii uu u iiray xaqii ka iiray haddaba qalbigaa qofka xukuma caqiidada saxiixada ahaa xukunta camalkaaga kaleba ha yaraado haddii qalbigaagu taqwo ku sifoobo weel nuuraya ee xigmad kaydin kara uu noqdo markaasaad mutaqi noqonaysaa haddii kale afkaasaad wax ka aqrinaysaa iimaankuna meeshaa dhuuntaada ama kalxantaada iimaanku gaari maayo rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam qoom waxaa iman doona buu yidhi ka warrama qiradiinni qiradoodu ay ka qurxoon tahay salaadoodu salaadiinna ka qirxoon tahay soomkoodu soomkiinna uu ka qurxoon yahay odhanahaya man aqra'u minna man aclamu minna odhanaya yaa wax naga aqrinog yaa wax naga cilmi badan bay odhan doonaan yaa rasuulallahi waa kuwa maali ulaa'ika hum waquudu nnaar buu ulaa'ika hum waquudu nnaar naarta kuwa lagu hurinaya weeye buu yidhi nabigu calayhi salaam marka waa qalbigiiba maran carabku waxuu tarayaa ma jiro nifaaq bay noqonaysaa qalbigaaga iyo carabkaagu haddaydan iswaafaqsanayn kolka de mawduuca mawduuc dheer weeye oo aan hal saaciya wax la mida midna lagu gaari karin laakiin maxaan uga jeedaa awal baan ujeeddada hore idiin sheegay rasuulku wuxuu asxaabtiisa kula dardaarmay taqwa allah innaguna waxaynu iskula dardaarmaynaa oo aniguna naftayda aan kula dardaarmayaa idinkana aan idinkula dardaarmay